barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com ramadaan mubaarak dhegaystayaal waa maalin axada saddexda bisha may sannadka labada kun iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kuwda iyo barka duhurnimo washingtonna saacaddu waa lixda iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa iyagoo guryahooda jooga sababo la xidhiira cudurka koronavirus idinla socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobadaaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid a barnaamijka hibada iyo halabuurka oo ay maanta marti ku yihiin dhallinyaro howlo samafal ah ka wada magaalada boorama tusaale ahaan aabbo gaajoonaya oo caruurtiisina ay guriga ku gaajoonayso saddex midhoos amisoom masaajid lagu geeya xataa mooral mooral ku cuna xataa ma helayo sidaa daraaddeed baan barnaamijkii afuri walaalka ee ahaa saamuusaha ayaan gebigiisiiba sanadkani bedelnay waxaanan u bedelnay inaan xaafadihii raashin dhammaystiran inaan waxa weeyaan qaybinno kaalmihii qhasiidooyinka ayaan barnaamijka ka marnayn ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horraynaya warkii dunida oo inoo akhriyo nuur xasan nuur bukhaari
mahadsaned maxamed madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sabtidii sheegay inuu ku faraxsan yahay dib u soo muuqashada hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un oo uu ku tilmaamay in uu yahay nin hadda caafimaad qaba hadalkan ayaa yimid saacado kadib markii uu hogaamiyaha kuuriyada waqooyi uu markii ugu horeysay meel fagaaro ah kasoo muuqdo ku dhowaad saddex toddobaad kadib oo laisla dhex marayay inuu aada u xanuunsan yahay ama inuu dhintay telefishinka qaranka kuuriyada waqooyi ayaa sabtidii shalay tusiyey muuqaalka kiim oo socda oo dhoola caddaynaya islamarkaana sigaar cabaya pyonyan waxay sheegtay in kiim uu xarigga ka jaray warshad waxbacarimiso oo ku taalla magaalada san john kuturukutaynta ah in uu kiim dhintay ayaa aada u xoogeysatay kadib markii uu ka baqday dabaaldega shan iyo tobanka abriil oo sanad walba lagu xuso awowgiis oo ah aas-aasaha dowladda kuuriyada waqooyi tirada maxaabiis ku dhimatay rabshado ka dhacay xabsi ku yaala dalka venezuela ayaa gaartay afartan iyo toddobo halka dhaawacyada ay sii cagacagaynayaan shan iyo toddobaatan maria patrice martinez oo laga soo doorto gobolka bortugesa oo uu ku yaalo xabsiga ay rabshaduhu ka dhaceen ayaa wakaalada wararka a f b u sheegtay inay xaqiijisay dhimashada toddobiiyo afartan maxbuus waxaa iyaguna isla tiradaasi sheegay kooxaha xuquuqda aadanaha oo sheegay in wixii ka dhacay xabsiga deegaanka guanare ay ahaayeen xasuuq lagula kacay maxaabiista war ka soo baxay militariga ayaa lagu sheegay in dhibaatada dhacday ay ka dambeysay kadib markii ay maxaabiistii isku dayeen inay jibiyaan derbiga xabsiga ay ku jireen si ay isugu dayaan inay baxsadaan waxaa kale oo ay militarigu sheegeen in taliyaha xabsiga la dhaawacay laakiin siyaasiyiinta deegaanka ayaa taasi beeniyey oo sheegay in maxaabiista ay ka mudaaharaadeen cuntoyari ku haysata xabsiga ururada xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in ugu yaraan sagaashan iyo toddoba maxbuus ay ku dhinteen xabsiyada dalkaasi sanadkii aanu kasoo gudubnay sababo la xidhiira xanuunka qaaxada iyo dawalla-aan dhegaystayaal warka caalamka waa naga intaa
aad buu u mahadsan yahay nuur bukhaari oo warkii caalamka nala socodsiinayey halkaad kala socoteen waa v o a oo idinkaga imanaysa washington dhegaystayaal haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka hibada iyo halabuurka waxaa magaalada boorama ku soo diyaariyey haashim sheekh cumar good
kulanti wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijkeennii hibada iyo hal abuurka oo maalin walba oo axad ah aad ka dhegaysataan hadahan oo kale idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a wuxuuna toddobaadkan idinkaga imanayaa magaalada boorame ee gobolka awdal waxaana barnaamijkeenna inagala qaybgelaya oo inoogu marti ah dhallinyarada ururka jamciyatu duyuurul khayr ururkaasi oo ah urur dhallinyaro oo loo aasaasay caawinta dadka danyarta ah bisha rabadaan iyo bilaha kale ee sanadka howlahaasi samafal oo ururkani si xidhiidh ah uu u waday tan iyo sanadkii labadii kun iyo labaiyo tobankii waxaa barnaamijka inoogu martay oo inagala qaybgelaya saddex aqoon-yahan oo kale ah cabdilqaadir nuur cali oo isagu ah guddoomiyaha ururka aqoon-yahan cabdirashiid maxamed daahir oo isna ah asaasayaashii ururkan iyo sayid cali sheekh oo isna ah guddoomiyihii u horreeyey ee ururkan duyuural khayr haddaba isbeddelka uu keenay xanuunka adduunka ku faafay ee coronavirus ayaa saameyn ku yeeshay howlihii gargaar ee dhallinyaradaasi ku afurin jireen boqolaal qof sannad walba bisha rabadaan xaaladaas oo jirta haddana dhallinyarada ururkani kama istaagin howlihii samafalka danyarta waxaanay la yimaadeen halla-abuur cusub oo dadka ay ku gaadhsiinayaan caawimada sannadkan bisha rabadaan taasi oo ay halkudheg uga dhigeen intii aad qof quudin lahayd qoys quudi haddaba ugu horreyn guddoomiyaha ururkan duyuurul khayr aqoon-yahan cabdilqaadir nuur cali ayaan weydiiyey wakhtiga la asaasay ururkan iyo ujeedooyinka ay u asaaseen
awalan waxaan salaamayaa v o e-da iyo weriye haashim oo barnaamijkani inoogu martigeliyey koley jamciyadda duyuur khayr waxaa la asaasay labadi kun iyo koob iyo tobankii jamciyadda waxay ka shaqaysaa caawinta dadka danyartaa jamciyadda waxaa aasaasay oo isugu yimiday dhalinyar iyagu mutadawiciin ah oo gartay inay dadka waxhaysta inta wax ka qaadaan dadka aanu haysan inay wax u geeyaan labadii kun iyo koo tobankii ilaa hadda waxay jamciyaddu gacanta ku haysaa qoysas danyar ah oo ay bishii ay u dhigto raashin dhammaystiran oo ka kooban bariis baasto daqiiq sonkor iyo saliid sidoo kale waxay jamciyaddu ka shaqaysaa qeybta dacwadda iyo karuqaadida wacyiga bulshada sidoo kale waxay jamciyaddu qabataa barnaamij maxaa ladhaha waqtilaha oo sida barnaamijkan hadda aynu ku guda jirno afur walaalka la ydhaahdo barnaamij kaloo la ydhaahdo isagana ciidsi walaalka oo maalmaha ciidaha lagaga farxinaya masaakiinta ayay jamciyaddu guud ahaan ay ka shaqaysaa cabdulqaadir maadaama lagu jiro bishii rabadaan muxuu saameynaya uu idinku yeeshay xanuunkan dunida ku faafay ee la yidhaahdo coronavirus sidii aad u qaybinayseen raashinada iyo habkii afurinta ee aad rabadaanadii hore dadka aad ku afurin jirteen sanadkani maadaama dhaqaalihii waxaweyn dhaqaala burbur dhacay oo covid nteen uu saameeyey bulshadii waxaanin u bedelnay sanadkii hore inaan ka bedelno sidii hore on raashin aan u qaybino waxaan markaa halkudhig ka dhiganay sanadkan oo nagu magac darnay intuu qof afturi lahaa qoysku ha afturo barnaamijka furi walaalka ee jamciyadda ugu magac dartay wuxuu ahaa barnaamij lixdii sane u dambeysay baa jamciyaddu ka shaqayso oo sanadkan ayaa iminka sanadkii lixaad ahaa jamciyaddu sanadkan markay aragtay xaaladda dhaqaalo isbedeshay wadanka oo xanuunkan covid uu saameeyey oo dad fara badan oo markii hore aan masaakiin ahayn ay masaakiin noqdeen jamciyaddu waxay isugu timida inay ka tashato oo ay isweydiiso maxaynu dadkeennii u qaban karnaa maanta waa maalintii laynoo baahnaa markaa waxaan ku tashanay oon isugu nimidnay inaan insha allahu tacaala barnaamijkii hore wuxuu ahaa barnaamijkii hore afuri walaalka inaan masaajidada in saambuus la geeyo soddonka cishaba oo ilaa afaritan masaajid saddextan masaajid ayaa la geen jiray saambuus laakiin waxaan nidhi sanadkani saambuuse laba midh ama saddex midhoo saambuuse oo masaajid la geeyaa waxba uma tarayso qof dee baahanoo tusaale ahaan aabbo gaajoonaya oo caruurtiisina ay guriga ku gaajoonayso saddex midhoo saamsoo masaajid lagu geeyaa xataa moral moralku cuna xataa ma helayo sidaa daraaddeed baan ayaan barnaamijkii afuri walaalka aha saamuusaha ayaan gebigiisiiba sanadkani bedelnay waxaanan u bedelnay inaan maxaa la dhahdaanay xaafadihii raashin dhammaystiran oo ka kooban bariis baasto sonkor daqiiq saliid timir inaan waxaweyaan qaybino qaybintiina alxamdulilah waan bilownay dad fara badan oo khayr badan oo kasoo qayb qaatani way jiraan oon halkan doonay inaan uga mahad celiyo oo idhahdo miisaanka xasanaadka allah idinku daro wayna socotaa qaybintii hadda oo waxaan ilaa saddexdii habeene u dambeysay qaybintii baan wadnay dad fara badan oo ilaa laba boqol oo qoys ku dhowna waxaan doonaynaa insha alla inaan raashinkaasi dhammayska tiro leh insha alla aynu bisha rabadaan aan gaadhsiino insha allahu tacaala dadkaa labada boqol ee qoysa ee aad caawimada siinaysaan dhaqaalaha ku baxaya ururkiinan duyuurul khayr halkuu ka keenaa koley rabadaantu markay bilaabmaysay ayaan shirar gallay shirar fara badan runtii oo toddobaadkii ka horreeya rabadaanta waxaan isweydiinay halkeen dhaqaalaha ka helna markaa waxaan samaysanay bajad oo waxaan idhi maadaama laba boqol oo qoysaan doonayno dhaqaalihii laftiisa waa in la kala jajabiyo oo qeybba dhinac loo doono waxaan waxaan sameynay masaajidada magaalada ayaan jimcihii horeeye rabdaantii aan ka dadaalnay oon dadkii la hadalnay runtiina dhaqaalaha ugu badan waxaan ka helnay waxa weyaan maalintii jimcihii u horeysay rabdaanta ee masaajidda ayaan ka helnay walaalo iyaguna waxaa jira dhalinyar oo ku xidhan maxaa la dhahdaa jimciyadda oo iyaguna wax soo dirdira oo dadka waxway dibadaha jooga khayrka badan le ah jimciyaddu inta badan waxa soo gala ama ma aha wax ay hay-ad ka hesho ama ay cid kale ka qaado laakiin waxay ka dhex ururisaa un gobolka awdal iyo dadka walaalaha ee ee dibadda jooga ayaa inta badan usoo dira ma aha meel kale kama keento waxay ka ururisaa uun gobolka halalka dollar iyo iyo qoysqoyskaa dadku isku qorayaan unbaa laysku ururiyey taasaana keentay markaa inay wax weyn noqoto waxaa isaguna marti inoogu ah barnaamijkeenna toddobaadkan aqoon-yahan cabdirashiid maxamed daahir oo loo yaqaano daacad oo isna ka mid ah ururka duyuurul khayr waxaana wax ka weydiiyey kala duwanaanshaha barnaamijyadoodii hore ee afurinta bisha rabadaan iyo midka sanadkan maadaama dunidii saamayn uu ku yeeshay aafada xanuunka covid sagaaliyo toban
xaashim aad baad umahadsan tahay adiga iyo v o e oo magacaygu waa cabdirashiid maxamed daahir oo magaca cabdirashiid daacad kamida jimciyadda duyuur khayr xubnaha ka mid ah barnaamijkan duyuur khayr ee wado ee afur walaalka wuxuu kaga duway kii hore kii hore waxaa mid masaajidada ku kooban oo dadka waxaystaa intay soo diraan magaalada jooga ay ku dirsan jireen in masaajida lageeyo afur laakiin kan dhaqaale ahaan wuxuu aad iyo aad noogu saameeyey markii horeba waxa dhacday dadkii dibadaha ayaa inta badan iyagu guryihi fadhiistay kuwii gudaha dhaqaale xumaa ku dhacday oo dadkii macalimiinta ama dadkii shaqaynayay baa guryaha fadhiista layidhi marka waxay keentay marka in dadkiina la bedelo barnaamijkii afri walaalka oo dadkii dad waxaa jira hooyooyin wax ku iibin jiray iskuullada oo hor fadhiisan jiray iskuulkii haddii la fasaxay ardaydaasay wax ka heli jireen break timeka ay ku iibinayaan way fadhiisteen macallinkii laftarkiisii iskuulka dhigay baa fadhiistay madrasadaha kuu dhigay baa fadhiistay marka kuwaasaan maanta saarnay awoodda inaan inaan wax siino oon afurino ayagoo ku jiraan kuwii hore ee haynay oo jimciyaddu ay marka horeba is haysay dhowr iyo afartan qoys oo joogta ah sanad walba ay ku wado bil walbana loo geey raashinkooga marka dhaqaal ahaan waan dareennay oo dadkii waxay keenayaan waa xoogaa laakiin barakadii ilaahay baa ku jirta oo bil barakaysan baa ku jirna rabadaan qof walba sakada iyo wuxuu la soo baxaya sadaqada taasaana keentay in dadkii aanu wax ugu qabanno ganacsatada magaalada boorama ku nool ma ka qayb qaataan barnaamijkan aada wadaan ee afuri walaalka amase dadka danyarta aada ku gaadhsiinaysaan raashinka dhammaystiran
way ka qayb qaataan oo dad badan oo ganacsataa oo jooga magaalada boorama way ka qayb qaateen hase yeeshee maaha sidii loo baahnaa oo qayb ahaan baad arkaysaa dadkaas inay wax bixinayaan laakiin way fiicnaan lahayd haddii ay bixinayaan dhammaan ganacsatadao dhani oo sakooyinkooga ay keenaan wixii shaqsiyan ay ku taageerayaan masaakiinta inay bixiyaan waad uma mahad celinaynaa horta intii bixisay oo ah shakhsiyaad aada u fiican oo ganacsataa laakiin ha ku daydaan baan leenahay kuwa kale ee gobolka jooga ama dibadaha jooga marka waxaan leenahay dadkan waxa wax loo tari karaa waa marka dhaqaalada helo baahidana guri walba way taabatay oo magaaladii buurama oo xanuunkan covid nineteen marka waxa weye dhaqaal ahaan haddii la bixin lahaa ganacsatada oo dhan iyo iyo dadka kale ee maganaysa ee hantida ilaahay siiyey waxay noqon lahayd dad inay kofargarayso dadka baahan oo dhan maanta guri walba waxaa ku dhegan guri baahan mana soo baxayo marka anagu waxaan sameynay markaan bixinanay imika dadkan barnaamijkan afur walaalka si qarsoodiyaan ku siinaa dadkii annagoo haddana eegayna dadkii wax soo diray inay arkaan dokumentarigooga waan u duubnaa sida shaarica lama keeno oo ay qof baahan oo wejigiisii maanta la arkay haddana lama moodayn markii hore inu baahnaa marka waxaan sameynay habeenkii baan soo dhigdhignaa waxaan oo dhan oo raashinka guriyaan ugu geynaa dadka qaarkood waa lanoo soo sheegay iyagoon ogeyn baan gurigu geynaa marka loo geeyo waxay dhahdaan yaa idin keenayba hay-adbaa dadkiina hay-ad baa madax martay laakiin markaan idhahno dadkii baanu ka soo gurnay magaalada buuram iyo dadkii qurbaa joogay ayay aada ugu farxaan oo ducaduna halkaasay ka timaadaa marka kuwa laajligeed baa ilaahay noogu soo barakeeyay dadkii kale inay wax bixiyaan soomaalida kale xitaa ay ku jiraan somalilan inta ku nool iyo dadkii qurboona markaasay ka qayb qaateen sidoo kale waxaa isaguna barnaamijkaynagala qayb qaadanaya sayid cali sheekh oo ahaa guddoomiyihii hore ee ururkan oo aan wax ka weydiiyey marka ay qaadhaanka bulshada ka ururinayaan ururkani meelaha ay bulshada fariinta u mariyaan ee aan hayn masaajidada
bismillahi raxmaan raxiim magacaygu horta waa sayid cali sheekh maxamed cumar horena uga ahaa ururka guddoomiye haddana xubin ka mid ah sidoo kale jaamacadda camuudna bara ka ah inta waxaan kaga gudbay waa aniga barashadeyda iyo saad ii baranaysaan haddaan su-aashaada heesh musoo noqdo horta marka hore waan ku mahad celinaynaa sida fiican eed wakhtigaaga noo siisay idig iyo tiimkaaga v o e-da su-aashaada runtii waa su-aal aada muhiima ururka duyuurul khayr laba kun iyo labaiy tobankii ilaa hadda khayrkaabaa yaa yaa macnaha laga shaqeeyaa wuxuuna ka dhisan yahay degmada buurama saasaan ku sheegay meelaha aad ii sheegtay macnaha ee laga wacigeliyo marka laga reebo masaajida waxaa ka mid a baraha bulshada oo meelaha ugu muhiimsan oo dadku ay ku kulmaan alxamdulilah waana meelaha ugu muhiimsanee maanta ilaa adduunkii ururku bartay oo wax dhaqaalo badanna uu ka soo galay waxaa kaloo ka mid a inaa asxaabta ka mid ah asxaabtan ka shaqaysa ururka iyaga laftoodu inay saaxiibo badan leeyihiin oo iyaga laftooda suuqa ugu tagaan ganacsatada asxaabtooda ganacsatadana si gaara waxaan leeyahay anigoo iyaga si gaara ule maadaama ilaahay subxana watacaala dee khaliif uga dhigay hantidii loo dhiibay way ka qayb galeen laakiin sida loo baahnaa hadday kasii badin lahaayeen gobolka odrwan ku fargareyn kari lahayn ilahay faligiisa ama xoogaa waa la gaari lahaa laakiin sidii looga baahnaa yani weli sidii aan uga baahnay noogamay qaybgelin dad ka qaybgel way jiraan jazaahum allah khayr laakiin inta u badan gobolka cid kastaa ka qaybgelaysa maasha allah cid kasta qurbajoog qulquljoog marka meelaha ugu muhiimsan waa barta bulshada suuqa oon laftan marno oon la hadalno waxaa ka mid ah nin walba asxaabtiisu lahadal halka halka dollar dir saasoo kale aduu gacmo jir wax ku qabtaana u n tuba waxay halkaa dollar bay ka bilowday halka doorar oo laysku daraay wuxuu qabanayo heshima waxa weyaan de waa wax weyn weyaan ururkiina jamciyatu dayuurul khayr marka aad cuntada qaybinaysaan marka qaadhaanka aad guraysaan dhallinyar intee leeg ayaa si mutadawacnimaa leh uga qayb qaadataa sayid cali
waad mahadsantahay hashim runtii hashim waxa weeyaan lama soo koobi karin mararka qaarkood tobaneeyo dhowriyo toban oo weliba dhalinyar waxaa jirta firfircoon oo iyagu dhalinyarta naga dayar weliba ah inkastoo anagu nidhaahno waan weynaanay moogta oo odayaashoodii baan nahay saddexda nin ku horfadhigo odayaashii ururka weeyaan intooda badan waa laga qayb qaataa odayaashu way ka qayb qaataan laakiin waxaa jirta dhalinyar ku xidhan oo uu urur ku shaqeeyo oo ku xidhan masaajida ku xidhan aqoonta iyo madaarista iyo iyo iskuullada ku xidhan marka dadkaasaa yaa yaa ka howlgala alxamdulila maalmaha weliba waxaa lagu eegtaa maalmaha fasaxa ayay yihiin sida khamiisyooyinka oo kale wakhtiyada firaaqada ay yihiin oo kale ayaynu hawshaa ka howlgalnaa waad mahadsantahay
intaas waxaan kusoo gunaanadaynaa barnaamijkeennii hibada iyo hal abuurka oo ay marti inoogu ahaayeen mas-uuliyiin iyo xubno ka mid ah ururka dhallinyarada ee jamciyatu duyuurul khayr ururkaasi oo ka shaqeeya caawinta dadka danyarta ah ee ku nool magaalada boorama waxaa barnaamijkan idinka soo diyaariyey magaalada boorame ee gobolka awdal idinlana socodsiinaya anigoo ah haashim sheekh cumar good tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegayaa dhegaystayaal sidaas iyo nabadgelyo iyo rabadaan kariim
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay haashim sheekh cumar good oo magaalada boorame noogu soo diyaariyey barnaamijka hibada iyo hal abuurka halka aad nagala socotaan waa v o a washington haatanna aanu jaleecno qasiidooyinkii ramadaanka waxaan idin haynaa qasiido ay ku luqeynayaan kooxda xidigaha geeska
Shadu, Yeri
kaasi kooxda xidigaha geeska ah ay noogu luqeynaya haddii aanu intaasi kaga gudubno dhegaystayaal haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii cayaaraha nuur bukhaari ayaa soo jeedinaya
mahadsanid maxamed bashiir aan ku bilowna ee dalkan maraykanka xulka qaranka ee gabdhaha dalkan maraykanka ayaa sabtidii shalay ku guuldaraystay dacwad ay sanadkii hore ka gudbiyeen xiriirka kubadda cagta taasoo ay ku doonayeen in mushaarka ay qaataan xulka qaranka ee ragga lala mid dhigo kan ay qaataan xulka gabdhaha xulka kubadda cagta ee gabdhaha ee dalkan maraykanka ayaa sidoo kale doonayay in la siiyo lacag magdhow ah oo gaadhaysa ilaa iyo lix iyo lixdan milyan oo dollar hase yeeshee garsooraha maxkamad ku taala gobolka california ayaa ku gacan seeray dacwadda ay gudbiyeen xulka qaranka ee gabdhaha dalkan maraykanka haddaba waxaa warkani isha ku hayay waryaheena cabdulqaadir maxamed mursal samakaab oo barnaamijka nagala qaybgalaya cabdulqaadir waa mahadsan tahay bal ka waran dhaawac intee la-eg ayuu gaarsiin karaa hamiga gabdhaha xulka qaranka maraykanka warka ka soo baxay garsooraha maxkamadda california
waa mahadsantahay nuur arrintan muddo ayay soo socotay gabdhahan sidaa la socoto waa gabdhaha koobka adduunka soo xaabsaday ayaa la dhihi karaa maraykankana bilado badan u soo hoyey marka waxay ku doodayeen inay helaan xuquuq la mid ah ragga kubadda cagta ee qaranka ee maraykanka marka way ka mushaar yaryihiin way ka lacag yaryihiin marka dacwo ayay gudbisteen ah in la siiyo mushaar la mid ah kan ragga ama wax u dhigma hadda garsoorihii wuu diiday marka waxaa laleeyahay garsooraha markii ay noqoto dhinaca qarashka wuxuu leeyahay ragga iyagaaba ka qarash badan marka loo fiiriyo xanaanadooda daawadooda safaradooda hoteelada ay degaan yacni qarashka ku baxa ayuu tilmaamay inayba iyaga ka badan yihiin ragga taas ayay ku doodayaan taas ayuu ku dooday garsooraha laakiin arrintan ayaa haddana dhinac kale waxay kasoo gashay siyaasada oo oo madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maraykanka ee joe biden oo hadda musharax ah ayaa wuxuu ugu hanjaxka kubadda cagta ee maraykanka in gabdhaha ay hadda u kordhiyaan lacag ragga ay la dhigaan haddii taas aysan dhicinna markuu isaga madaxweynaha noqdo inuu isaga meel marin doono dacwada gabdhaha islamarkaana ay heli doonaan xuquuq la mid ah ragga xitaa dadka ciyaaraha falaha ay leeyihiin gabdhaha ayaa ka waxtar badan ragga marka loo fiiriyo xulka kubadda cagta ee maraykanka dhinaca ragga koobab ma keenaan markay koobka adduunka ka qayb galaan oo kale kaalin fiican ma soo galaan laakiin gabdhaha maraykanka waxaa laleeyahay koobkii oo aan bilaaban ayaaba loo sii saadaaliyaa ayuu laleeyahay maraykanka ayaa sanadkan ku guuleysanaya wadamada kubadda cagta ugu wanaagsan ee gabdhaha ayuuna ku jiraa maraykanka brazil jarmalka iyo ingiriiska marka sidaas ay u leeyihiin marka hana loo kordhiyo waan u qalanaa xitaa qaar ka mid a gabdhaha kubadda cagta ee qaranka maraykanka ayaa xitaa dabaaldegyada qaar aan kasoo qaybgelin sida robino oo kale waa aad bay arrintaas ugu ololeysaa marka buuqii jira garsoorahan ayaa hadda laleeyahay wuu soo afjaray oo dacwadii ayuu diiday laakiin racfaan ayay ka qaadanayaan oo kama raja dhigi doonaan cabduqaadir sida aad sheegtay afar jeer ayay ku guuleysteen koobka adduunka waana xulka ugu hanashada badan maaragta dhanka gabdhaha ciyaaraha dunida waa sida xulka brazil oo kale wiilasha brazil oo kale marka tan ma laga yaabaa haddii lacalla ay racfaanka ku guuldareystaan inay hoos u dhigto hamigoodii ahaa inay hore usii socdaan oo ay koobab kale ku guuleystaan
waa la dhihi karaa oo way u badan tahay sababtoo ah gabdho la leeyahay raggii ayaa idinka fiican oo mushaarkoodao kale ma helaysaan xuquuqdoodao kale ma helaysaan weliba rag aan koobab soo qaadaynin marka la yidhaahdo ayaa idinka mushaar iyo lacago badan niyad jab way ku yeelan kartaa xagga mooralka ah marka taas ayaa laga yaabaa inay wax u geysato inkastoo maraykanka uu yahay dalka kubadda cagta ee gabdhaha meelba sii dhigtaba koobabka oo aan la loodin karin haddana waa dhici kartaa weliba gabadha kabtanka u ah oo arrintan si weyn u sii waday oo laacibadda adduunka ahna laftigeeda ayaa laga yaabaa saamayn dhinaca mooralka ah inay ku yeelato oo ay ka niyad jabto qaarkood ayaa laga yaabaa xitaa inay iska casilaan kasii mid ahaanshaha xulka kubadda cagta ee maraykanka aad ayuu u mahadsan yahay samakaab oo ila falanqaynayay xubintaasi ku saabsanayd ciyaaraha kubadda cagta maraykanka xubinteennii ciyaarahana dhegaystayaal intaa haynoo joogto tan iyo kulan dambe sida iyo nabadgeliyo
intaasi aynu ku dhaafno xubintaasi cayaaraha oo uu nala socodsiinayey nuur bukhaari
dhegaystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombaasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somalicom
gabadii ayaan soo gaarnay dhegaystayaal haatan nala dhegaysta qasiidada nabi abaanka ah waxaa ku luqaynaya fanaaniinta tantaawi iyo cumar aadan qasiidadaasi nabi abaanka ah oo ay ku luqaynayeen cumar aadan iyo tantaawi ayaan ku soo gabagabayn doonaa idaacaddeenii duhurnimo waxaa idinla socodsiinayay maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur dhinaca soo saarista iyo farsamada waxaa inoo fadhiyey duhurnimadan maxamed cabdi xasan sandheere tanii kulan dambe sidaa iyo nabaadiino